waxaa ka cusub gobolka awood qaybsiga lagu jeedo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka labadaba arrinta ayada ahayd waxaa u muuqataa dagaal sokeeyo inuu ka dhaco gobolkii taasna waxaa sabab u ah ninka wasiirka gaashaandhigga iyo guddoomiye ku-xigeenka jubbaland fartaag
waa taa marka sidee bay ugu lug leeyihiin waxay ugu lug leeyihiin dowladda federaalka iyo maamul goboleedka labadaba awood qaybsi waaye fartaag xagga wuxuu ka yahay guddoomiye madaxweyne ku-xigeen buu ka yahay wasiir gaashaandhiggu waxa weeye waa inaa diini ninka cali diini taliyihii qaybta waxa waaye ku-xigeenkiisa banduurihii waxa weeye waa waa iyaka maxaanku idhahdaa dirishinkii gobolka waa iyaka taliyayaal saddex iyo afarna waa iyaka shaadkii waa iyaka maamulkii lacagta waa iyaka dee awel taliilkii taliilkuusu oo ah barasaabkii gobolka oo soo horjeeday oo halgamaa oo taqaanida dool xabadii kasoo bilaabay baareer ku tegay ayaa maaragtay lagu tuntay maalinkana taliyihii guutada sagaalaad ayaa maxaanku idhahdaa sidoo kale lagu sameeyey waxaana ka mas-uul ah labadaas nin marka waxaa waaye saacadan laga bilaabo ee wasiirka arrimaha gudaha jubbaland bay haysteen oo waana weeraray iyo waana dacweeyey heeg ay lahaayeen maantana anagu nagu samaynhayaan sidaas marka walaalow shirkii nairobi hata waad og tahay inay iyaga gaas u ahayd marka waxaa waaye waxyaalahaas markaan aragnay dagaalkii sokeeye inuu dhaco yuu qarku taagan yahay maanu dulqaadanayno beeshaydana waxaan ku amraya inay ka dagaalanto waa difaacu nafsi ay maxaanku rahdaa ka difaacda arrimahaas iyo wax lamid waa tahay marka arrintan ma isku daydeen in ra-iisul wasaaraha oo kale ama madaxweynaha aada u gudbisaan si wax looga qabto tabashada waa u sheegnay xildhibaanadii iyo madaxweynihii iyo wasiiradii iyo cid kasta way og tahay waxa weeye niman dalka waa looga maxaanku radaa difaac badnaa waa looga dhimasho badan yahay waa looga badnaa toddoba nin bay nagula socdeen ciidankii difaacay waa ninkaas doolow lagu haysto wasiirka arrimaha gudaha iyo ciidankan aniga ka turtumayo beeshayda marka walaal waxiiba uma muuqdaan furasho caadi waaye islama yaabhayaan haataa marna waxyaalahaas maadaamaan aragnay barasaabkii oo shaqaynhayay lix sano shaqaynhayay si xaqdarro ah oo xurmad darro ah lagu bedelay maantan galigiisihii lagu samaynhayo waxaan dulqaadanayna maaha beeshayda waxaan ugu baaqahayaa ama federaal ha ka tirsanaato ama maamul goboleedka jubbaland haka ha ka tirsanaato ama dibadda ha jirto ama gudaha ha joogto inay isdifaacdo difaacu nafsi waaye ma u dulqaadanayno dowladda federaalka oo madaxweynaha u yahay xasan sheekh ra-isul wasaarahan cabdirashiid alfarmaase uu ka yahay waxaan u sheegaynaa haddii arrintaas aanan wax laga qaban waxyaalihii ka dhaca gobolka oo nabadgelyo darro ah waxaan mas-uuliyad ahaan qaadanahay oo ka mas-uul ah wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ma taliyaha xilka laga qaaday un baad ka cabanaysaan mise waxaa jira tabashooyin kale arrintaas waa jirtaa waana laga qaadaa la yidhi annagan buuf baan nidhi ma jirtaan nidhi maxaa yeelay shala barasaabkiibo xumadaradaasi lagu sameeyey isagoo barasaab la doortay oo la shan sano u joogay goolow oo tababar ku jiray oo ciidamadiisa tababar u jiray oo lasoo dagaalgalay oo mas-uuliyaddaasi wuu xambaarsan meel looga tiriyey meel kale somaliland laakiin iyo fartaag wuxuu ku sameeyey xoog wasiirkaas adligaa loogu yimid xal inuu gaari ahayd waa gaari waayey marka wuu ku raacay maantana kan baa sidaas kale lagu sameeyey ku dhaawacmay ku cuuryaamay cid uu dambi ka galay aan la arkin hanti aan dhuusan karin hubka iyo maxaanku radaa ciidankana ciidankiisi u badan yahay hubkana hubkiisii uu yahay oo beesha ay leedahay wax aan dowlad ka hayninaynu jirin toddoba bilood markaan joogno boqol xun ay noo keentaa waxaan ka haynina aan la arkin marka abowe arrintaasu arrin la qaadato maaha arrin aan ku hordayno maaha arrin la gasho maaha cid alle ciday qusayso ka mas-uuliyad ahaan in ay arrintaasu ay wax ka qabato haddayna ka qabanina waa iskaanasi wey waa ka dagaalamayn annaka taas ma yeelayno